laba oday ah iyo afar dhallinyaro ah ayaa lagu dilay magaalada gudaheeda maalintii khamiista ahayd oo soo dhaafnay ayaa lagu dilay afar maalmood ayaa miidkooda bannaanka waranaa oo duurka ayaa ku dileen magaalada ka baxiyeen al-shabaab ayaa dishay cid kale ma dilin markay qabanayeenna waa loo jeeday habeenkia guryaha kala baxeen dhammaantooda magaalada erideeda oo bannaanka ayaa ku wada dileen maxay u dileen wallaahi nimankaan ma ahayn niman siyaasadda ku lug lena ma ahayn siyaasadda ku lug lahay oo dhan magaalada waa ka soo baxeen waa nimankaan niman ganacsato ah oo magaalada ku sugan ayaa ahaayeen wallaahi dabargoyn mooye wax loo dilay oo maanta sidaasa ahaayeen siyaasada ku lug lahaayeen amba meeshaasaa u shaqaynayan la jelin ma ahayn walaalkay waa gartay marka shalay iyo maanta wax la mida dilkaasi ma ka dhaceen degmada ma maqlin maanta waxbaa la dilay ma maqlin wax la qaqabtay waa sheegayeen dadka la qabto waayo yaase qabta magaaladii dhan shabaaba haysta markan saaka laba iyo tobanka subaxnimo ayaa loo yeeray intii rag ahayd masaajid weynahii ma magaalada ku yeelay ayaa maanta tan ayaa ugu khudbaynayeen markaan laba iyo tobankii ilaa shantii saa meesha ku hayeen dadkii markii shirkaas laga soo baxayna haddana waxay iskugu yeereen intay haween ahayd ayaa iskugu yeereen markaan magaaladii dhibaato weyn ayaa ka dhacday walaalkay dhac badan badan oo wixii tukaamo ahaa wixii guri yaalay oo raashin ahaa amba keedkii beeraha ahaa wax looguma tagin magaalada wixii oo dhan waa ka rarteen waa gartay marka dadkii ku sugnaa magaalada weli ma joogaan mase qaaraa ka barakacay dadka boqolkiiba sagaashan waa laga baxay magaalada markay arkeen markii hore markay soo galeen oo magaaladana laga gaxay tuulooyinka wada aadeen dadkiyaa u yeereen dadkii waa soo galeen markii la arkay intii dadka qabanayeen oo gowracaya markii la arkay magaalada qof kastaba magaaladii waa ka baxay waa gartay xaggee dadkaasi aadeen inta ku hartay degmada tayaglowna haatan xaaladooda nolosha waa sidee foodcadde macnaa inta hadda ka barakacday beledweyne eelcadde tuulooyinka ka fogfog magaalada intaasa wada aadeen beledweyne dad badan ha aaday eelcadde meeleyraha dad badan ha aaday meesha ana joogno oo xudurna dad badan oo ilaa toddoba boqol oo qoys oo kale soo gashay markaan inta kale noloshooda kuwii magaalada ku haray sidoodaba haddii dukaan la dhacay keedkii raashinka oo badarka ahaa ee beeraha ugu soo go-ayna la dhacay noloshooda khatar ayaa ku jirta dadweynaha hadda jooga magaalada degmada tayaglow adiga waxaa tahay guddoomiyaha degmada tayaglow hadda xaggee ku sugan tahay aniga waxaan ku suganahay magaala madaxda gobolka boqool xudur
goormee ku qorshaysan tahay inaad dib ugu noqoto tayaglow shihii waa socdaa ciidamadii habaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo gobol ahaan ayaa isku tashanaynaa ciidankii gobolka magaala madaxda xudur joogay iyo kuwa degmada tiyeglow ayaa madaynaynaa haddii ilaahay yidhaaho wakto dhow dhowna waxaan rabnaa in jawaab ka bixino oo cudowgaas dadka baabi'inayo waxaan rabnaa si deg deg ee ugu laabano ayaan rabnaa walaalkay